annaga waxaa sharaf noo ah inayo saaxiibkay senator maxamuud inaanu kala soo qayb galno madaxweynaha booqashada uu ku yimi xarunta ciidanka badda ee puntland oo runtii maalintii la furaayey baa iigu dambaysay aniga maanta waa yaabay inta ay leegtaa siday u kordhay waxa meeshii ka dhismay iyo hadda sida baaxaddeedu tahay waxay u qalantaa ciidankaa la sheegay min garacad ilaa ceelaayo oo xeebtii ah laasqore ma ku jirtaa intaasoo xeebtii ah iyo intii magaalooyinka miyiga ahayd oo gaar ahaan buurihii galgala ku jiraan ciidankaa ka qaybgelaya oo hawsha ka wada oo maalin walba dhufays ku jira iyo dagaal xaruntii laga maamuli lahaa oo tana waxaan isleeyahay waa u qalantahay inta inta ay baaxaddeedu leeg tahay iyo siday u qalabaysan tahay iyo waxa ka samaysan waa uga mahad celinaynaa dawladda imaaraadka taageerada ay siiso ciidanka tababar ahaan qarabayn ahaan nooc walba oo ciidan ku howlgelayo oo ay la garab taagan tahay waxaan aada iyo aada iyo aada uga mahad celinayaa sida madaxweynuhu u dhigay anigoo ka mid ah senatorada dowladda federaalka soomaaliyeed weliba ah guddoomiyaheedii xiriirka arrimaha dibadda waxaan hoosta ka xariiqayaa sida uu u dhigay inay tahay sidii ugu saxsanayd waa ka warqabtaan annagu sanateerra ahaan heer qaran baanu ku masilaa puntland sanatorada aniga iyo maxamuud iyo koob iyo toban annagoo ah waxaanu nahay xubnaha masilaya puntland aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya qarankii oo dhan baanu sanatarro u nahay laakiin gaar ahaan waxaanu sanatarro u nahay mas-uuliyaddeeduna naga saaran tahay puntland si gaara waktigaanaynu hadda ku jirno waxaanu arkaynaa maalinba maalinta ka dambaysa puntland inay samaynayso horumar xaggii amniga ah inay samaynayso horumar xaggii kaabayaasha dhaqaalaha oo hadda uu carabka ku dhiftay intay soo jirtay puntland iyo intii ka horraysadoo dawladihii soomaaliya ka jiray ay soo jireen inta ay hadda halkaa ka hirgelinayaan waxu dhigna marna soomaaliya ma helin isku mar inta ugu badan oo aan xusuusto waxay ahayd intii dawladdii maxamed siyaad barri joogtay mashruucii aan anigu odaga ka ahaa oo dekedaa iyo jidka iyo toddobaatan ceel laba boqol iyo soddon iyo shan milyan bay ahayd dekeda keliya hadda saddex boqol iyo konton ku dhowaad ku baxaysaa halkaan waxaa fiican dadka reer puntland inay dareenkaa qabaan inay ka mahad celiyaan inay tusaan abaalka lagu leeyahay waxa uu yahay waxaan dareemayaa runtii hadal uu madaxweynuhu carabka ku dhiftay oo ah af soomaali buu ku sheegay af ingiriisi buu ku sheegay strategic partner af soomaali haddaad u tarjantaan maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa cidda ugu muhiimsan inaan fasiro maaha erey soomaaliya laba erey oo soomaaliya oo aan aan booskii ilaahay dhigo ma hayo laakiin waa cidda ugu horeysa oo ugu muhiimsan oo aanu wax wada qabsanayno wey cid noo bedeli karaa noo bedeli kartaana aanay jirin hadda inaan marka xurmayno inaanu uga mahad celino inaanu aqoonsan nahay waxaanu isu nahay inaanu dareensiino waajib bay nagu tahay qof waxa ilaahay siiyey aan ka mahad da islaan maaha waxaan rabaa inaan u sheego reer puntland iyo soomaaliyaba saaxiibadeen inaynu kala garanno wey caadifadda iyo warbaahinta bulshada oo madaxweynuhu ku celceliyo marar badan warkii oo aan sugnayn ama iyagoo aan goobtii joogin loo soo tabiyey oo ay si u dhigayaan khatarteeday leedahay inaynu ka taxadirno wey